ciidamo cusub oo qaybka booliiska howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ayaa dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho kuwaas oo tiradooda lagu sheegay ilaa iyo afartan askari askartaasi ayaa ka kala socda dalalka kenya uganda zambia iyo nigeria waxaana qayb ka noqonayaan booliiska amisom ee horey uga howlgalayay soomaaliya taliyaha ciidamada booliiska ee amisom bergere general anan pill ayaa xusay in ciidamada cusub ay si gaara ula shaqayn doonaan ciidamada booliiska ee soomaaliya iyagoo ka taageeraya dhinacyada sugidda amniga iyo weliba sharciyada taliyaha ayaa intaa ku daray in ciidamada cusub ee ka socda midooda afrika inay si gaar ah loo siin doono tababarro la xiriira shaqooyinka ay qabanayaan oo ay ka mid yihiin ka hortegista kufsiga dhowrista xuquuqda carruurta bini'aadinimada dhowrista dhaqanka iyo xuquuqul insaanka masar anan pill taliyaha ciidamada booliiska amisom ee soomaaliya ayaa tilmaamay in waajibaadka saaran uu yahay sidii ay ciidamada booliiska soomaaliya ugu gacansiin lahaayeen hanashada amniga dalka ciidamadaasi cusub ayuu taliyuhu sheegay inuu ka filayo in door muuqda ay ku yeelan doonaan ciidamada booliiska howlgalka amisom ee soomaaliya